hal qof ayaa ku geeriyooday afar kalena way ku dhaawacmeen hoobiyeyaal saaka aroortii lagu soo tuuray degmada wadajir ee gobolka banaadir mid ka mida hoobiyeyaasha ayaa ku soo dhacay xaafadda tarbuushka ee degmada wadajir waxaana ku geeriyooday haweeney ka tirsan dadka deegaanka iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen laba carruura oo ay dhashay waxaana jirta in sidoo kale firirka hoobiyahaasi uu waxyeello u geystay laba carruura oo kale oo deganaa aqal ku dhow guriga uu hoobiyuhu ku dhacay iyadoo carruurtaasina xaaladooda caafimaad lagu dabiibayo mid ka mid a xarumaha caafimaadka muqdisho laamaha amniga dowladda soomaaliya ayaan ilaa iyo iminka ka hadlin hoobiyeyaashaasi khasaaraha dhaliyey dhinaca kale xiriir aanu la samaynay afhayeenka ciidanka booliska ayaanay noo suuro gelin inaannu qadka taleefonka ku helno hoobiyeyaashan ayaa imanaya xilli jimcihii uu magaalada muqdisho ka dhacay qarax uu fuliyey qof isku soo xiray walxaha qarxa kaasoo beegsaday maqaayad ku dhow madaxtooyada soomaaliya halkaasoo dhimasho iyo dhaawacna ay ka dhasheen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho